Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jowhar Mowlid Maxamed ayaa ka warbixiyay qorshayaal lagu horumarinayo nabadda iyo xasiloonida degmada Jowhar oo ay dhalinyaradu wadaan. Gudoomiyaha ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal bulshada looga wacyigelinayo waxyaabaha carqaladeeya nabadda, iyadoona uu sheegay in dadka ay ku wacyigelinayaan isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta.
Dhalinyaradu waxay door aad u muhiim ah ka ciyaari karaan nabadda iyo xasiloonida bulshada inkastoo ay yihiin da-da ugu yar haddana waxay leeyihiin tamar hal abuur iyo saameyn bulsho oo weyn. Dhalinyaradu waa in ay ka fogaadaan ku lug yeelashada rabshadaha, colaadaha qabiilka, siyaasadda rabshadaysan iyo hadallada nacaybka kicinaya. Dhalinyaradu waxay qaban karaan dood cilmiyeedyo, barnaamijyo bulsho lagu wacyigelinayo oo la xiriira nabadda, wada noolaanshaha iyo is ixtiraamka. Ka urur dhalinyaro ahaan waxaan wadnaa qorshooyin fara badan oo noo qorshaysan oo aan jecelnahay inaan kaga qayb qaadano nabadda, xasiloonida iyo horumarka degmada Jowhar oo aan rajeyneyno hadii waa la yiraahdo sanadkan dhamaadkiisa iyo sanadka soo socdo laba kun lix iyo labaatanka aan jecelnahay inaan kusoo bandhigno magaalada Jowhar kaasoo sare aan ugu qaadeyno horumarka nabadda ee degmada Jowhar. Jowhar iyo guud ahaan degmooyin fara badan waxaa jira barnaamijyo iyo ururo ururo kaasoo kor u qaadayo nabadda, xasiloonida iyo wada shaqeynta bulshada. Sidoo kale Jowhar waxaa ka jiro mashruuc loogu magac daray Youth Organising for Unity and Conflict Transformation in Jowhar ee loosoo gaabay UACT oo ay fududeynayaan ururka loo yaqaano shaqo doon. Mashruucan oo lagu magacaabo UACT kaasoo dhalinyarada iyo dadka deegaanka ka qayb qaadanayaan doodo nabadaysan, tababaro ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo hadba dhan walbo nabadda ay uga qayb qaadan karaan. Bulshada khaasatan dhalinyarada magaalada Jowhar ay kusoo bandhigaan. Sidoo kale waxaa la sameeyay ururo ka qayb qaadanaya xasilinta iyo khilaafaadka inta badan bulshada deegaanka ee degmada Jowhar ku yimaado. Waxaa jiro dhalinyaro loo tababaray siday uga mid noqon lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka.
Dhalinyarada ayaa door muhiim ah ka qaata ka shaqeynta nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee magaalada Jowhar.